بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أرسلنا رسلنا فترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون waxaan ku dhex jirnay fii suurati lmu'minuun waxaan ka soo hadalnay qasaskii ambiyada nebiyullaahi nuux iyo qoomkiisii ayaanu soo aragnay uma ummaddii ka dambaysay oo mufasiriintu qaar ay leeyihiin waa qowmu caad qaarna ay leeyihiin waa qowmu tamuud ayaan ayana soo aragnay kadib allah wuxuu noo sheegay labadaas ummadood dabadeed inuu abuuray gadaashooda ummado fara badan inuu abuuray ummad walba ummad walbana waktigii loogu talagalay inaysan dhaafin waxna aysan ka hormarin kana dib marin marka hadda allah subxaanau watacaala aayadaheennan wuxuu noogu sheegan ku arki doonaa inuu ilaahay markaa wixii ka dambeeyey rusul fara badan uu soo diray si isdabajoogana uu soo diray ummad walbaa markuu rasuulkeedii u yimaadana agtarkooda inay beeniyaan dadka badankii inay beeniyaan markay beeniyaanna allah inuu sidii kuwii hore uu halaagay oo ayaguna u halaago uu ka yeelo waxyaalo lagu sheekaysto qasas iyo maaragtay akhbaar uu rabbi ka yacni ka soo reebay arrinkoodii dhamma uu ku dambeeyey wax laga sheekeeyey inay noqdeen ka bacdi nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi haaruun ayuu ilaahay ka warrami doonaa subxaana wa tacaala oo fircawn loo diray mucjizaadkii ay wateen ay ula yimaadeen fircawnna uu beeniyey arrintaas ayaan arki doonaa allahna uu fircawn halaagay kadibna nabiyulaahi muusa kitaabkii towraada allah uu siiyey subxaana wa tacaala uma arsalnaa rusulanaa satra uma intaa dabadeed quruuntaas laga soo sheekeeyey kabacdi arsalnaa waanu dirnay rusulanaa rususheenna ayaanu dirnay tatra si israacraaco isdabajoog ah ayaan usoo dirnay kullamaa jaaa mar kasta uu yimaado ummatan ummad uu u yimaado rasuuluhaa rasuulkeeda uu u yimaadana kadabuuhu way beeniyaan rasuulkaas yacni dadkii badankoodii ayaa rasuulkaasi beeniyo markii ay beeniyaanna fa atbacnaa waan raacinay waan raacinay bacdahum qaarkood bacdan qaarka kalaan raacinayo filhilaaki baan ku raacinay weyaan halaag ayaanu ku raacinay sidii kuwii hore loo halaagay ayaan ayagana u halaagnay wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay ummadahaas rusushoodii beeniyey axaadiia wararyaal baanu ka dhignay yacni qasas qisooyin wax laga sheekeeyo ayaanu ka dhignay markii la baabi'iye dabadeed fa bucdan fogaansho oo raxmadda ilaahay laga fogaado cadaabka allah lagu fogaado ayaa liqowmin dad u sugnaaday dadkoo laa yu'minuuna allah iyo rusushiisa aan rumaynaynin oo xaqa aan rumaynin fogaansho oo cadaabka ilaahay lagu fogaado naxariista alla laga fogaado bay leeyihiin weeyaan marka uma arsalnaa rusulanaa satra waxa weeye waa wax alla wixii ambiye ilaahay oo rusul ou soo diray ilaa nabiyllaahi muusa laga soo gaaro ayaa loo jeedaa weyaan rusushaas qaarna la kaga sheekeeyey qasaskooda iyo qaaraan nabiyllaahi maxamedba loo sheegin oo looga qisoonin ayay maaragtay ka kooban yihiin dadkaas sidaasay u qaybsamaan weyaan rususha marka lama magacaabin qolada ay yihiin iyo maaragtay cidda loo soo diray magacyahooda lama sheegin laakiin waxa weeye ummadihii ka dambeeyey qowmucaad iyo ilaa nabilaahi muusa laga soo gaaro ummadihii udhaxeeye oo dhan baa loo jeeda uma intaa dabadeed arsalnaa waanu dirnay rusulanaa rususheenna tatran ay mutaraadifiin ayagoo ah kuwo isdabagalay oo xiriiro markuu rasuul tagaba rasuul kale ilaahay uu soo dirayay saas baanu usoo dirnay weyaan walidaalika cabdulahi bni cabaas markuu aayaddaas fasirayo uma arsalnaa rusulanaa tatra wuxuu leeya yacni yatbacu bacduhum bacdaa qaarkood qaarka kale ayuu raacaa yani rusushaas markay tagaa rasuul markuu tagaba rasuul kale ayuu ilaahay soo diraa subxaana wa tacaala weyaan marka tatran qira'at ljumhuur tatraa bay akriyaan oo aliftaasay akriyaan laakiin ibnu kaiir iyo abu camar tanwiinay akriyaan oo tatran ayay akriyaan iyadoo la tanwiiniyo laba shaqa la saaro cala annahu masdarun inuu masdar yahay darteedna loo tanwiininayo ayay akriyaan weyaan kullamaa jaaa mar kasta uu yimaado ummatan ummad oo u yimaado rasuuluhaa rasuulkeeda u yimaadana kadabuuhu way beeniyaan rasuulkaasi marka kadabuuhuda qoomkii oo dhan ma wada beeniyaan laakiin waxaa loo jeedaa ay kadaba jumhuuruhum wa aktaruhum badankooda intooda badan ayaa rususha beeniso maxaa yeele markuu ilaahay rasuul soo diro dadna way raacaan inta badanna way beeniyaan inta rumayso ayaa yar weeyaan marka aktarkooda ayaa beeniyo oo rususha ku istihzaa oo ku jeesjeeso sida allahu fi suurati yaasiin uu leeyahay yaa xasratan cala alcibaadi maa yatiihi min rasuulin ilaa kaanuu bihi yastahziuun wuxuu leeyahay allah rasuul uma yimaado ilaa hadda u yimaado waa ku jeesjeesaan wey agtarkooda ayaa ku jeesjeesa oo beeniye weyaan markii rasuulka ay beeniyeenna allah wuxuu leeyahay faatbacnaa bacdahum bacdaa faatbacnaa waan raacinay bacdahum qaarkood bacdan qaarka kale ayaan raacinayo xagga halaaga ayaanu ku raacinay weyaan macnaheedu waxa weeye ahlaknaa bacdahum fii itri bacdin qaarkood baan halaagnay qaarka kale gadaashooda ummad walbaaba markii ay rasuulka beeniso waa la halaagaa mar haddii tii horrayse la halaagay ta dambana markay rasuulka beeniso ayana waa la halaagaa weyaan yani saasaa loo jeeda faatbacnaa bacdahum bacdan ay fi lihlaaki iyo halaaga iyo baabi'inta ayaanu ku raacinay saasuu rabbi leeyahay waa sida aayaddii aan kusoo marnay fii suurati isra oo kale rabbi uu leeyahay wakam ahlakna min alquruuni min bacdi nuuxin wakafaa birabbika bidunuubi cibaadihi khabiiran basiira imisaan halaagnay min bacdi nuux ummado fara badan baanu halaagnay buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka dadkaas yani halaaga laisku raacraaciye weeyaan wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay axaadiia yani kuwa lagu sheekaysto wararyaal baanu ka yeelnay wy qasas iyo akhbaar baanu ka yeelnay weyaan marka alaxaadii waxaa la yidhaha waa jamcu uxduua uxduuatin ayaa axaadii lagu jamciya uxduuada waxaa la yidhaahdaa maa yataxadau bihi nnaasu waxa dadku ay ku sheekaystaan sida loo yidhaahdo alcaajiib oo jamcu ucjuuba la yidhaahdo oo kaleeto qasaska lala yaabo oo dadku ay la cajabaan ayaa loo jeedaa marka macnaheedu waxa weeye fajacalnaahum axaadiia fajacalnaahum ahbaaran wa qasasan yusmaru biha wayutacajabu minha qisooyin iyo maaragtay akhbaar khabar warar lagu sheekaysto oo lala yaabo ayaanu ka yeelnay wey markaan halaagnay ummadihii ka dambeeya ku sheekaysanaya waa tan aad arkayso qasaskooda ilaahay qur-aanka uu noogu sheegay wixii dhex maray waxyaale lala yaabo oo laga sheekaysta bay noqotay weyaan wakadalika fi suurati saba markuu qowmu saba ka warramayay allah noocaas oo kale buu rabbi ku sheegay markii nicmadii ay ku qooqeen oo allah uu maaragtay shadara madara u kala diray oo googooyey meel walba loo kala diray la halaagay mamlakadoodii ay baaba'day allah wuxuu leeyahy fi suurati saba fajacalnaahum axaadiia wamazaqnaahum kulla mumazaqin ina fii dalika laaaayaatin likulli sabaarin shakuur wax lagu sheekaysta baanu ka dhignay waan googooynay oo dadla kidfay baa laga dhigay marka arrinkaasna dadkaas saabiriintaoo shaakiriinta unbaa wax ku qaata weeyaan fabucdan liqawmin laa yuminuun fabucdan yacni fogaansho oo raxmadda ilaahay laga fogaado cadaabka ilaahay oo lagu fogaadaa ayaa liqawmin dad u sugnaaday dadkoo laa yuminuuna aan ilaahay rumaysnayn subxaana watacaala marka bucdantan waxaa lagu nasbiyaa masdarnimo oo buciduu bucdan caamilkii nasbiye oo go-an yahay weyaan yani waa fogaansha baa usugnaada wy waa la fogeeye wy naxariista ilahay baa laga fogeeye weyaan uma arsalnaa muusa waakhaahu haaruuna biaayaatina wasulaanin mubiin uma markaan dadka rusushaas dadkii beeniye ummadihii yani markii loo soo diray beeniyey markaan halaagnay dabadeed arsalnaa waanu dirnay muusa nabilaahi muusa iyo waakhaahu walaalkii oo haaruuna nabilaahi haaruuna ayaanu dirnay biaayaatinaa mucjizooyinkeenaan la soo dirnay wasulaanin xujo oo mubiinin cadna waa la soo dirnay ilaa fircawna fircawn iyo wamala'ihii duqaydiisii iyo madaxdii madaxdiisii baanu u soo dirnay markii loo soo diray fastakbaruu way isweyneeyeen fircawn iyo mala'iisii xaqi inay qaataan bay iska weyneeyeen rusushii ilaahay u soo dirayo nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi haaruun inay raacaan ayay iska weyneeyeen wa kaanuu waxay ahaayeen qawman dad oo caaliina ay mustacliina iskor yeelo isa sara mariyo oo kibray ayay ahaayeen fircawn iyo maaragtay qoomkiisii weeyaan kibirkoodiibuu marka rabbi ka sheekeeyeoo yidhi fa qaaluu waxay yidhaahdeen anu'minu miyaan rumaynaynaa ma rumaynaynaa libasharayni laba bani aadamahoo bashar ah oo milinaa annagoo kaleeta iyo xagga basharnimada nala mid ihi miyaanu u rumaynaynaa wixi ay la yimaadeen waxa ay leeyihiinoo nebinimada iyo risaalada iyo tawxiidka miyaan u rumaynaynaa weeyaan wa qawmuhumaa walxaalu qawmuhumaa ayadoo dadkooduna oo reer bani israa'iil loo jeedo caabiduuna kuwan maaragtay noo khuduuco oo addoommo noo ah ay yihiin lana annaga kuwa noo khuduuca ay yihiin yacni munqaadiin kuwa noo hoggaansan ay yihiin dadkoodii miyaan labadaa nin u rumaynaynaa bay odhanayaan weya markaasuu rabbi yidhi fakadabuuhumaa fircawn iyo mala'iisii way beeniyeen nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi haaruun fa kaanuu waxay noqdeen marka yani fircawn iyo mala'iisii min almuhlakiina kuwa la halaago oo qaraqa iyo biyaha lagu halaagaa kuwa kamida bay noqdeen adduunkii buu rabbi ku halaagay weeyaan halkana qisadii nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi haaruun oo fircawn loo soo diray ayuu allah kaga warramaya waa laska soo gaabinaya qisadoodii weeyaan inuu ilaahay mucjizaad la soo diray ayagoo xujo cad wato oo fircawn iyo mala'iisi ay u yimaadeen dabadeeto ay iska weynaysiiyeen oo beeniyeen markay beeniyeenna allah uu halaagay dadkii la halaagay uu ku daray intaasunbaa qisadeedana la kaga sheegi weyaan uma arsalnaa uma intaa dabadeed ummadahaas la halaagay dabadeed arsalnaa waanu dirnay muusa nabiyulaahi muuse iyo waakhaahu walaalkii haaruun ahaa ayaanu dirnay biaayaatina mucjizaadkeenni baa la dirnay alaayaatu waa aayaadkii sagaalka ahaa oo ilaahay uu siiyey walaqad aataynaa muusa tica aayaatin bayinaatin allah uu leeyahay sagaalkii mucjizo lala soo diray baa loo jeedaa weyaan kuwaas ayaanu la soo dirnay wa sulaanin xujo baan la soo dirnay suldaanka oo mubiinin mid cad ahoo xujonimadiisu ay muuqato marka asultaan lmubiin maadaama aayaadkii la sheegay xujadan cadoo asultaan lmubiin laleeyahay maxaa loo jeedaa waxay culammadu leeyihiin waa isla aayaadka laftooda un weeyaan aayaadkii laftoodii baa loo jeedaa ee sagaalka ahaa ayaa la yidhaahdaa weeyaan ilaa fircawna fircawn baan u soo dirnay iyo wamala'ihii duqaydiisii dadki mala'ii yacni mala'na in badanaan soo marnay ashraafu alqawmi wasaadatuhum ayaa la yidhaahdaa dadka madaxda ah ayaa mala'a loo jeedaa oo duqowda ah ayaa la yidhaahdaa fircawn iyo mala'iisii duqaydii odayaashii madaxdii ahaa ayaan u soo dirnay nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi haaruun maxay sameeyeen marka fastakbaruu fircawn iyo mala'ii way isweyneeyeenoo can itibaaci alxaqi walinqiyaadi liamri rasuulayn xaqi inay u hoggaansamaan oo ay raacaan ayay iska weyneeyeen labadaa rasuul awaamirtoodii inay qaataan ayay iska weyneeyeen wa kaanuu waxay ahaayeen fircawn iyo mala'iisii qawman dad oo caaliina isisara mariyo yani mutakabiriinaho kibray ayay ahaayeen weeyaan marka fircawn inuu kibray oo isagii qoomkiisii oo khalqiga uu ku kibray bagyi iyo dulmina uu ku sameeyey allah subxaana wa tacaala qur-aankuu noogu sheegay fii suurat lqasas markuu rabbi ka waramayo ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlahaa shiyacan yastadcifu aa'ifata minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum inahu kaana min almufsidiin fircawn marka wuxuu ka mid ahaa dadkaas yani mutakabiriinta buu ka mid ahaa ardaduu isku saramariyey wuxuu sheegtay rabbinimo wuxuu yidhi ana rabbukum lacla wuxuu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri wuxuu yidhi lain ittakhadta ilaahan hayri laajcalanaka min almasjuuniin iyo wixii lamid ah ayuu daldalay rabbinimo buu sheegtay weeyaan reer bani israa'iil intuu addoonsaday ayuu shiyac iyo kooxo kooxo ka dhigay iyo qaybo wiilashana uu gowraco gabdhihiina uu daayo halkaas ayuu gaaray weeyaan marka kibir u harsan ma jirin wey fastakbaruu way isweyneeyeen way kibreen wa kaanuu waxay ahaayeen qawman dad caaliyiina isi saramariyo oo kibray oo dhulka isku saramariya bay ahaayeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen anu'minu miyaan u rumaynaynaa libasharayni laba qof oo bani aadam ah miyaan u rumaynaynaa yani fii ma yaquulaani bidacwa nubuwa waxa ay leeyihiinoo sheegashada nebinimada ah miyaan u rumaynaynaa labadaa basharoo milinaa annagoo kaleeto ahoo yani xagga basharnimada nala mid aho bani aadama miyaan nebinimada iyo risaalada ay sheeganayaan aan u rumaynaynaa istifaamku waa istifaam inkaari baa la yidhaahdaa uma rumaynayna wy laa nusadiqu lahumaa bima yaquulaan u rumayn mayno waxa ay leeyihiin saasaa loo jeedaa weya markaasay cillo waxay ka dhigteen ay u rumayn waayeen labadaa ninoo rasuulnimada sheeganaysaa dadkooda iyo qabiilka iyo qoyska ay ka dhasheen annagayba addoommo noo yihiin seebay marka rasuulnimo iyo risaalo ku sheegan karaan dadaan anagu addoonsano isticbaad aan ku haysano seebay nebinimo iyo risaalo ku sheegan karaan bay leeyihiin marka anu'minu ma rumaynaynaa libasharayni laba qof oo milinaa annagoo kala ihi xagga bani aadamnimada nala mida miyaan u rumaynaynaa warka ay sheeganayaan wa qawmuhumaa walxaalu qawmuhumaa iyadoo dadkoodu oo reer bani israa'iil ay u jeedaan caabiduuna ay mutiicuuna lanaa wamunqaaduun kuwa amarkeenna u hogaansan wamunqaaduuna liamrina arrinkeenna kuwa u hogaansan ahoo annagana ateeco oo cabiid iyo addoommo noo ah seen maaragta ugu rumaynaynaabay leeyihin marka alcaabidu hadda waxaa loo jeedaa qwmuhuma lana caabiduun alcaabidu waxaa la yidhahdaa waa almuiicu lkhaadicu baa la yidhahdaa qofka muiica ah oo qofka u hogaansan oo raacsan ayaa loo jeedaa yani wayna caabudaanta macnaheedu waxa weeye annagay amarkeenna qaataanay mutiiciin noo yihiinoo noo hogaansan yihiin oo addoommahay noo yihiin weeyaan marka seebaanu ayaga urumseen ugu rumaynaynaa nebinimada ay sheeganayaan fakadabuuhuma fakadabuuhuma way beeniyeen fircawn iyo mala'iisii nabiyulaahi muuse iyo nabiyulaahi haaruun ayay labadoodii bay beeniyeen fa kaanuu markay beeniyeenna waxay noqdeen min almuhlakiina yacni kuwa la halaago oo badda lagu halaagay kuwa kamida bay noqdeen weeyaan marka caaqibada iyo ciribta qof kasta oo rususha ilaahay beeniyaa halaagaasaa u dambeeya haddii adduunka aan lagu halaagin aakhara ilaahay ku halaagi subxaana wa tacaala weyaan marka waa caaqibada qof kasta oo rususha ilaahay beeniyo oo aanan rumaynin ciribta u dambaysa waa un halaagaas weeyaan fircawn marka qisadiisa halkaasaa looga baxay markii fircawn iyo qoomkiisii la halaagay oo baddii lagu halaagay dabadeed ilaahay nabiyulaahi muusa kitaabkii tawraad ahaa buu siiyey taasaa haddana nala kaga warramay walaqad aataynaa waanu siinay muusa nabiyulaahi muusa alkitaaba kitaabkii tawraadaan siinay lacallahum reer bani israa'iil waxay mudan yihiin yahtaduuna inay hanuunaan ama lacallahum yahtaduun likay yahtaduun inay hanuunaan darteed ayaan u siinay reer bani israa'iil kitaabkii baan u siinay marka ibnu kaiir oo kale markuu aayaddan ka warramayo wuxuu leeyahay وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين كما قال تعالى في القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون يعني وحو ليهي markii allah tawraad uu soo dejiyey wixii ka dambeeyey kitaabka tawraad ahaa markuu rabbi soo dejiyey wixii ka dambeeyey allah cadaab isti'saal oo jiridgoyna ummad kuma keenin lama cadaabin lama baabiin wixii intaa ka dambeeyey kutubta markii la soo dejiyey cadaab ilaahay dadka kuma uunan samaynin bal dadka mu'miniinta ayuu allah amraa gaalada inay la dagaalamaan oo la jihaadaan jihaadkaas ayuu ilaahay faraa buu leeyahy markaasuu aayadda fi suurat alqasas ku jirto ayay soo qaatay walaqad aataynaa muusa alkitaaba nabiyulaahi muuse goormee kitaabka la siiyey min bacdi maa ahlakna alquruuna aluula ummadihii horreeyey markaan halaagnay dabadeed ayaanu siinay basaa'ira linnaas isagoo xujo ah yacni hanuun ah wahudan waraxma hanuun iyo naxariis aho yani baanu siinay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala weeyaan marka nabiyulaahi muuse kitaabka tawraad ahaa ayuu ilaahay siiyey reer bani israiil inay ku hanuunaan darteed buuna rabbi u siiye weyaan walaqad aataynaa waanu siinay muusa nabiylahi muusa alkitaaba kitaabka tawraad aan siinay lacallahum reer bani israiil marka waxaa la arkaa yahtaduuna inay hanuunaano yani kitaabkaas awaamirtiisa ay qaataan waxuu ilaahay kaga reebayna ay kaga haraan weyaan wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan waaawaynaahumaa ilaa rabwatin dati qaraarin wamaciin nbilaahi ciisa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala iyo hooyadii maryama ayadan uu ku ishaaraya wajacalnaa waxaanu yeelnay ibna maryama maryama inankeedii oo nebiyulaahi ciisa ah iyo wa ummahu hooyadii oo maryama ihi aayatan mucjizaanu ka yeelnay aayad daallatan calaa kamaali qudrat illaah alla qudradiisa kaamilnimadeeda tusadaysa ayaanu ka yeelnay waaawaynaahumaa ciise iyo hooyadii oo maryama ihi waxaanu u dunnay ilaa rabwatin taagsiin oo meel sare ah intii kaabaan u dunnay yani meel sare ayaanu dejinay ayaanu yeelnay weyaan meeshaa sarrayso oo daati qaraarin sugnaasho u saaxiib ah iyo wa maciinin biyo soconay usaaib ah wan wadaati maciinin biyo dureersanay soconay usaaxiib ah ayaanu yeelnay weyaan halkaas ayaan u dunnay oon dejinay baa loo jeedaa marka makaankan oo allah ku tilmaamay ni ilaa rabwatin dati qaraarin wamaciin waawaynaahumaa ilaa rabwatin dati qaraarin wamaciin halkeebaa loo jeedaa meesha la geeyo rabbi u dumay oo dejiye waa halkee culammadu waxay leeyiin meeshaas waxa weeye waa baytlmaqdis wey aqwaal badanay sheegaan laakiin sidaasa aahira baytlmaqdis baa loo jeedaa halkaas ayuu ilaahay subxaana watacaala uu dejiyey weyaan marka labaad aayadda ilaahay wuxuu leeyahay nabiyulaahi ciisa iyo hooyadii waxaanu ka yeelnay aayad tusinaysa allah qudradiisa awoodeeda intay la egtahay aayaddaas marka labadoodaba laga dhigay waa maxay waxa waye ciise inay hooyadii dhashay isagoo aanan wax aabbaal ahayn iyadoo nin bani aadam oo taabtay jirkeeda taabtay oonan jirin ayuu ilaahay abuuray wuxuuna ku abuuray bikalimatihi kun ayuu ku abuuray kelimadiisaas buu rabbi subxaana wa tacaala ku abuuray walidaalika mucjizooyin badanna ilaahay waa uu siiyey nabiyulaahi ciisa ay ka mid tahay ibraa'u lakma qofka indhala-aanta lagu dhalay inuu daweeyo yani maaragtay ibraa'u lbarasi baraska qofka qabo oo jirka cudurkan baraska la jirku la cadaado dadka qaba inuu daweeyo ixyaau lmawta waxyaala dadka makhluuqaadka dhintay inuu soo nooleeyo mucjizooyin ou ilaahay ku gooni yeelayna nabiyulaahi ciisa wuu siiyey ay ka mid tahay mucjizaadkiisu asagoo oo filmahdi ku sugan dhabta hooyadii ku sugan oo ilmo yaroo sadiya inuu hadlo mucjizaadkaasoo dhan buu ilaahay sameeyey u yeelay weeyaan marka labaad ibnu kaiir oo kale markuu aayaddan ka waramayo qudrada ilaahay waxaa loo jeedaa allah aadambo wuxuu ku abuuray buu leeyahay aadam isagoon aabbe iyo hooyo lahayn buu abuuray xawaana nin buu ka abuuray aadam buu ka abuurayo hooyo ma aynan lahayn aadam yani ciisena wuxuu ka abuuray maryamo oo hooyo ah bilaa abin aabbala'aan buu ka abuuray khalqiga intiisa kalena aabba iyo hooyo buu ka abuuray macnahaasna ibnu kaiir ayaa ku fasiro weeyaan wajacalnaa waxaanu yeelnay ibna maryama maryamo inankeedii oo nabilaahi ciise ihi iyo wa ummahu hooyadii oo maryamo ihi aayatan mucjizo ayaanu ka yeelnay aaya tusinayso allah qudradiisa kaamilnimadeeda tusinayso ayaanu ka yeelnay wa aawaynaahumaa waanu u dirnay labadoodii ciise iyo hooyadii ilaa rabwatin meel taagsiin ah meel sarrayso ayaanu dejinnay oonu yeelnay weyaan alrabwa waxaa la yidhaahdaa xagga luqada almakaanu almurtaficu min alardi baa la yidhaahdaa dhulka sare dhulka sarreeyo ayaa rabwada loo jeedaa weyaan marka mufasiriintu waxay leeyihiin meeshaa sarrayso sababta loo dejiyey waxaa la yidhaahdaa wa axsanu maa yakuunu fiihi nabaatu meesha ay yani maaragtay dooga uu ugu fiican yahay dhulba dhulka uu ka sarreeyo waa ka miro fiican yahay waa ka duwaa doog badan yahay dhulba dhulka uu ka sarreeya aad buu maaragtay ayuu uga barwaaqo badan yahay weeyaan marka sidaas ayaa loogu doortay macnahaasna waxaa ku fasiraya cabdullahi bni cabbaas waxaa ku fasiraya mujaahid waxaa ku fasiraya cikrima waxaa ku fasiraya saciid ibnu jubayr iyo qataada aimo fara badan oo salafkii mufasiriintiisa ka mid a ayaa macnahaasi ku fasira weyaan wa aawaynaahumaa waxaanu u dunnay oo aanu dejinno yeelnay wey ilaa rabwatin meel sarrayso oo taagsiinoo sarrayso oo daati qaraarin sugnaansho u saaxiib ah yacni qofkii degaa uu ku xasilayo uusan ka guurayn meeshaas uu ku xasilaya markuu dego daati qaraar marka meesha yani sugnaanshaha noqon kartaa meel barwaaqada inay tahay bay kutusinaysaa weyaan oo qofka wuxuu u baahnaay o dhan uu ka heli karo iyo wamaciinin biyo soconayo u saaxiib ah wadaati maciinin marka almaciinu yani waxaa la yidhaahdaa mufasiriinta laba macnaba way ku sheegaan macnaha marka daahirka ahe ibnu kaiir ou maaragtay rajaxayo oo riwaayada cabdulahi bni cabaas u maaragtay riwaayat alcawfi can ibni cabaasin radi allahu canhuma uu kaga warinayo wuxuu leeyahay almaciinu wa almaau ljaari biyaha dureersanayo soconaya wey wahuwa annahru aladi qaala allahu tacaala qad jacala rabbuki taxtaki sariya ciise markii uu dhalanayay waa wediga ou ilaahay yidhi hoostaada ilaahay wuxuu yeelay wedigu yeelay oo biyo ah ayaa lagu yeelay allah oo maryamo ku yidhi weeyaan macnahaas ayay maaragtay culummada mufasiriintu ee intooda badan ay ku fasiraan weeyaan waxay kaloo culummadu qaar sheegaan daati qaraarin wa maciinin waxay leeyihiin ay wa maciinin ay daati mudrikin bilcayni makaan oo isha lagu haleelo isha lagu arko meel isha lagu arkayo ayaa maaragtay aanu yeelnayna way odhanayaan weyaan oo waxay leeyihiin waxaa laga soo qaatay min qawlihim caanahu idaa adrakahu bicaynihi baa lidhaha caana fulaanun almakaana meeshiibau arkay idaa adrakahu bicaynihi markau ishiisa uu ku haleelo ayaa sidaa la odhanayaa bay leeyihiin marka daati qaraarin wa maciin macnahaasna way ku fasiraan laakiin macnaha hore ayuu ibnu kaiir wuxuu leeyahay wa aqrabu laqwaali fii dalika riwaayat alcawfiya can ibni cabbaasin ayuu aayaddaa ku fasiraya in la yidhaahdo almaau ljaari biyo soconaya baan yeelna marka dhul barwaaqo ah oo doogna leh wax u soo saarayo isla markaana biyihii leh ayuu rabbi subxaana watacaala dhexdeeda yeelay weyaan halkaas ayuu yeelay yaa ayuha rusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa inii bima tacmaluuna caliim yaa ayuha rusulu rusushiiyey kuluu cuna min aayibaati wanaagiyaashii xaggoodii oo xalaashii loo jeedo wax ka cuna waxyaalihii ayibaadka ahaa ee xalaasha ahaa xaggeeda ka cuna wacmaluu camal fala oo sameeya saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsanna sameeya innii anigu caliimun allihii og baan ahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waxaad falaysaan camalkiinna waan ogaho cilmi baan u leeyahaye xalaashaasna cuna camal wanaagsanna la imaada ayuu allah subxaana wa tacaala rusushii ou faray weeyaan marka kuluu min aayibaati aayibaat culummadu waxay ku fasiraan sida saciid ibnu jubayr iyo daxaak ibnu musaaxim waxaa loo jeedaa waa alxalaalu bay leeyihiin huwa alxalaalu aladi laa shubhata fiihi cala taxqiiq yani xalaasha aanan marna wax shubhahi ku jirin ayaa la yidhaahdaa taasaa loo jeedaa wey uma haddana ilaahay wuxuu amray wacmaluu saalixan camal wanaagsanna sameeye camalkuna wuxuu saalix ku noqdaa markii alikhlaasu walmutaabaca laga helo ikhlaas ilaahay dartii loo sameeyo oo aanan qarad kale iyo dano kale loo samaynin markii loo sameeyo mutaabaca nabilaahi muxamedna lagu raaco ama maaragtay yani ariiqii allah rusushiisa jidka ay jideeyeen lagu raaco kaas baa la yidhaahdaa markuu sharciga waafaqsan yahay ikhlaasna laga helo ayaa camalkaasi camal saalixa la odhanaya weyan markaasuu rabbi subxaana watacaala wuxuu raaciyey inii bimaa tacmaluuna caliim waxaad samaynaysaan cilmi baanu leeyahayo wax iga qarsoon camaashiinu ma jirto haddaynan ilaahay ka qarsoonayn macnaheeda wuu abaalmarini wy waa idin abaalmarinaya wy wixii aad samaysateen wanaaggaad samayseenna anaa idinka abaalmarinaya weyaan arrintaas ilaahay oo rususha amray oo ah yani alaklu min alطayibaati waalcamal الصaalix allah wuxuu faray dadka muminiintana waa uu faray dadka muminiinta waa uu faray inay camalka yani inay maaragtay طayibaadka cunaan ayuu ilaahay subxaana watacaala uu amray weeyaan sida nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay xadiis imaam muslim ou fii saxiixi ku warinaayo wa imaam tirmidi fii sunanihi uu ku warinaayo imaamu axmed uu fii musnadihi ku warinaayo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulkeenna waa wuxuu leeyahay ya ayuha annaasu ina allaha ayibun laa yaqbalu ila ayiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام faana yustajaabu lahu xadiikaas wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadow allah waa alla ayibahoo wanaagsan wey waxaan ayib ahaynoo wanaagsanayna ma aqbalo shayga uu aqbalayo oo rabbi addoommadiisa uu ka aqbalayaahi waa inuu ayib noqdo oo shayga wanaagsan inuu noqdo weyaan markaasuu yidhi allah muminiintii wuxuu faray rususha waxa uu amray wuxuu faray buu ayaguna faray markaasuu aayaddan akriyay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ya ayuha rusulu kuluu min ayibaati wacmaluu saalixa inii bima tacmaluuna caliim wuxuu kaloo akriyey ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati ma razaqnaakum muminiintiina wuu akriyeyo ilaahay wuxuu leeyahay muminiintiyey waxaad akrisaan waxaad cuntaan muminiintiyey waxaad cuntaan xagga ayibaadka wixii ilaahay idinku irsaaqi ka cuna ayibaadkana waxaa loo jeeda xalaashi baa loo jeeda xalaal quuto wey in marka ayibaadka xalaashi loo jeedo xadiidkan ayaa tusinaya qaybtiisa dambe uu nebigu leeyahay nebigaa wuxuu ka waramay oo ka sheekeeyey nin musaafira oo safarka markuu ku jiraay ashcaf ahoo yani boor lahoo timihiisu ay kacsan yihiinoo yani basaasu ay ka muuqato marka labadiisa gacmood kor u taagayo oo ilaahay baryayo sifaadkiisa ku baryayo o odhanayo yaa rabbi odhanayo haddana ilaahay uu leeya nabigeenna uu yidhi seebaa loo ajiiba qofkaas ilaahay ajiibi maayo maxaa yeele sababta lagu diiday waxa weeye yani wuxuu cunaa waa xaaraam wuxuu cabaahi waa xaaraam wuxuu labistaahi waa xaaraam isagoo dhanba xaaraam baa la quudiyey marka sidee baa loo ajiibaa buu leeyahy yani qofkaa fiiri wuxuu la yimid sifaadka waxyaalaha asbaabaha ducada lagu ajiibo qaybo kamida buu la yimid ducada waxyaalaha lagu ajiibo qaybo kamida buu la yimid qofka musaafirkaa waxa wy hadduu ilaahay baryo ilahay ducada waa ka aqbala safarka waxyaalaha ducada lagu aqbala bay kamid tahay waxaa kaloo kamid a qofku marka uu ashcaf akbar yahay yani maaragtay aysan dadku u aaban yeelin oo muslim ou yaho fiican yahay laakiin maaragtay dadku aysan qiimaynin oo markii maaragtay qofka irdaha laga xirto oo hadduu yidhaahdo halii guuriye aan loo guurinino dadku ay ka cararaan waxyaalaha lagu aqbalo ducada ayay kamid tahay weyan waxaa ka mid a rafculyadayn gacmaha uu qofku ilaahay kor ugu taagto oo rabbi uu baryo allah waxa weeye gacmaha oo maran ma soo celiya buu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabada kor u horsado saxaabada markuu kor u taago allah wuu ka aqbalaa weeyaan waxaa ka mid a waxyaalaha lagu ajiibo ducada ilaa allah oo maaragtay sifaadkiisa lagu baryo wuxuu ku barya sifatu rabbi intaba ninkan wuu la yimi musaafir wuu yahay oo safar dheer buu galay ashcad aqbara wuu yahay yacni saxaabadiibuu kor u taagay rabbi buu ku baryey sifadii ilaahay lagu baryi jiro sifaadkiisa buu rabbi ku tuugay haddana nabigeena muxuu yidhi faanaa yustajaabu lahu sababtu waa maxay cunadiisiibaa wuxuu cunayo waa xaraam wuxuu cabayo waa xaraam wuxuu maranayo labisanayo waa xaraam isaga dhanba xaraam buu ku dhex jira marka xaraamtu inay qofka ducadiisa aysan yani qofka xaaraamta mutalabiska ku ihi inaan ducadiisa la aqbalaynin bay xadiidka uu ku tusinaya weya aayadda marka waxaa loo jeedo kulu min aayibaati waxaa loo jeeda waa xalaasha cuna baa laleeyahay yaa ayuha rusulu rusushiiyey kuluu cuna min aayibaati xalaashii xaggeeda wax ka cuna wacmaluu sameeya saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsanna la imaado camal fala innii aniga caliimun allihii og baanahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan baan ogahay wixii wanaagana waa idinka abaalmarini weyaan camalkiina ilahay baa idinka sawaabinaya weyaan waina haadihi ummatukum ummatan waaxida waana rabbukum fattaquun waina haadihi middan ummatukum diintiinii wey ummatan diin xaal ay tahay diinka oo waaxidatan mid keliyata ah wa ana aniguna rabbukum macbuudkiinaan ahaye fattaquunii aniga iga baqa oo cid kale ha ka baqina saasuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay marka allah subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu noogu sheegay dadka muslimiinta ah inay diintoodu mid tahay ambiyada ilaahay uu soo diray rususha uu soo diray ambiyada uu waxyooday diinka ay wateen masdar waaxida bay ka soo wada qaadan jireen waa diin tawxiid wey diinkaas tawxiidka ah ayay wateen waa cibaadat allahi waxdahu laa shariika lah alla keliya in la caabudo oo aanan khalqigiisa lala wadaajinin diintaas ayay wateen hal diin bay dadka muslimiinta leeyihiin wey sida ay macbuud waaxidaba u leeyihiin allah keliya ay macbuudkooda u yahay ayay diinkooduna mid u yahay marka macnaheedu waxa weeye aniga iga baqa cadaabkayga ka cabsada wax khilaaf iyo inaad kala tagtaan keenaahi ma jiro weeyaan maadaama diintiinina mid tahay macbuudkiinina ou mid yahay aa uga soo hadalnay weyaan marka halkan waxaa loo jeeda waa diinkii wey ummatukum diinkiinii wey ummatan ummad xaal ay tahay diin ay tahay diinko waaxidatan mid ah waa hal mid wey waa diin keliya waay yani hal diinay dadka muslimiinta leeyihi wa ana aniguna rabbukum macbuudkiinaan ahay rabbigiini khaaliqiiniye fattaquuni aniga iga baqo oo cadaabkayga ka baqa weeyaan marka macnaheedu waxa weeye ha iskhilaafina maxaa yeele waxaa isku khilaaftaanba meesha ma yaallo oo hal diinna waad leedihiin sida aad hal macbuud u leedihiin weeyaan maxay sameeyeen marka dadkii amarka ma qaateen amarka ilaahay uu siiyey ma fuliyeen dadkii mise ma aynan qaadanin inaysan fulin ayuu rabbi noo sheegi oo dadkaas khilaafkii laga reebay ay la yimaadeen fataqaacuu amrahum baynahum zubura kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun fataqaacuu way googooyeen amrahum ay amra diinihim diinkooda amarkiisii oo baynahum dhexdoodii ahaa ayay u qaybiyeen zubaran ay qiacan wa firaqan qaybo iyo kooxo kooxo ayay ka dhigeen weeyaan zuburan bay u qaybiyeen yani firaq ayay qiac bay ka dhigeen qaybo qaybay diinkii u qaybsadeen weeyaan kullu xisbin koox kasta kulligii xisbi kasta kulligii farixuuna kuwa faraxsan wey bimaa ladayhim agtooda wixii ahaaday bay ku faraxsan yihiin ayagoo baatin ku sugan ayay waxay u haystaan inay wanaag ku sugan yihiinay muhtadiin yihiin oy hanuunsan yihiin bay u haystaan marka amarkii ma aynan fulinin wey taasay u qaybsameen fataqaacuu amrahum baynahum zubura waa taasuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wey marka taqaacda waa ficil mutacadi ahoo mafcuulo u gudbayaa mafcuulkuna waxa wey waa amarkaas amrahumtaas weya mafcuul bihigii wey oo taqaacda ay lahayd wey waxa ay qaybiyeen wa amra diinihim diinkoodii amarkiisii ayay qaybo qaybo ka dhigeen sida dadku ay u qaybsadaan shay waaxid ay u qaybsadaanoo yani intay qaybsadaan maarata qoloba ay kooxba ay qaybo la tagto oo kale ayay sidaasoo kalebay u qaybsadeen diinkoodii markaasaa la leeyahay yani kan wuxuu leeyahay nasiibkaasuu helay qaybtaa kani qaybtaan bau helay sida xoolaha loo qaybsadoo kale ayay diinkii u qaybsadeen ay ku kala tageen wy waa diinkii halka masdar keliya ka yimid oo macbuud waaxida ka yimid xaggii oo rasul isku wada manhaja ay keentay bay ku qaybsameen oo dadka ay ku kala tageen markaasay kooxa kooxa noqdeen qolo walbaana marka wixii agteeda ahaaday bay haysataayoo ku dhegan tahay wixii khilaafana inay ahlu baatil yihiin ayay u arkaan weeyaan marka waa aayaddan waxa weeye waa aayadaha tafaraaruqa yani maaragtay allah uu ku diiday ayay ka mid tahay waana soo marna aayaddan fi suurat alambiya labadan aayadood laba aayadoodoo la macno ahi ayaanu ku soo marnay oo xataa alfaada ay wax yar ku kala duwan yihiin ayaanu ku soo marnay fii suurati alambiya waxaan fii suurati alambiya ku soo marnay allahu odhanayo ina haadihi ummatukum ummatan waaxida ana rabkum facbuduun wataqaacuu amrahum baynahum kullun ilayna raajicuun labadaas aayadoodaan soo marnay marka waa aayadaha allah dadka uu uga digo khilaafaadka iyo tafaraaruqa uga digo oo calaa sabiili damina ilaahay uu sheegay waa caybayn la caybaynayo wy dadku inay kala tagaan oo diinkooda ay ku qaybsamaan oo kooxa kooxa ay noqdaan ilaahay subxaana watacaala ma ogola bal ilaahay wuxuu ogol yahay xabliga ilahay xarigi ilahay inay wada qabsadaan ayagoo mid ah inay ku midoobaan diinkaasa la rabaa oo tawxiidka ay ku midoobaan baa la doonay aayado aktar min aaya ayuu ilaahay maaragtay qur-aanka noogu sheegay in badanna waa ka soo hadalnay diinka in laysku khilaafo ilahay inuu diidan yahay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiih war diinkan ooga laakiin ha ku kala tegina yaan lagu kala tegin bal allah wuxuu leeyahay walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu min bacdi ma jaaahum lbayinaat ha la mid noqonina ahlu kitaabkii oo markay xaqa u yimid dabadeed qaybsamay muslimiintii haddaad tihiin annaga weliba muslimiinta waa nala ka reebay inuu shaabahno inaan shaabahnoon u ekaano mushrikiinta maxaa yeele mushrikiinta ayaa iskhilaafo oo tafaraaruq iyo firaq fara badan leh muslimiintu waa xizbullah hal xisbi weeye keligood halkaa xisbi baa la rabaa inay dadka muslimiinta noqdaan maxaa yeele ilahay wuxuu leeya walaa takunuu min almushrikiin mushrikiintii ha ka mid noqonina waa kuwe mushrikiintaas min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica soo nas cad maaha dadka diinkoodii ku kala tegay oo qaybqaybiyey ayaguna kooxa kooxa noqday kul xizbin bima ladayhim farixuun marka waxaa la rabaa yani dadka muslimiinta inay muslimnimadaa ku walaaloobaan tawxiidka ay isku walaashadaan ayaga ay ku wada socdaan baa la doonaya weya inta faraaruqa laga hara baa la rabaa waina haadihi ummatakum ummatan waaxida waana rabbukum fattaquun fataqaacuu amrahum baynahum zubura kul xizbin bima ladayhim farixuun fataqaacuu way googooyeen amrahum arinkoodii oo arrinkii diinkoodii wey baynahum dhexdooda ahaaday bay zuburan ay qiacan kooxabay u qaybiyeen yani zubaran ka zubar alxadiidi sida birta loo googooyo oo kale ayaa la yidhaahdaa marka zubura marka la leeyahay zuburan waxaa la yidhaahdaa waaxidkeedu waa zabura la yidhaahdaa zubur ayaa lagu jamciya zabur zubura lagu jamcinaya wey marka zuburan kooxa ayay noqdeen qiac iyo qaybiqeybay u qaybsadeen markaasay kullu xisbin koox kastaa kulligeed farixuuna kuwa faraxsan ay yihiin bima ladayhim agtooda wixii ahaaday ayay ku faraxsan yihiin walidalika ibnu kaiir raximah llah markuu aayaddaa fasiraya wuxuu leeyahay yafraxuuna bima hum fiihi min adalaali liannahum yaxsabuuna anahum muhtaduun waxay ku farxayaan baadida ay ku dhex sugan yihiin ayay ku farxayaan weyaan waxayna u malaynayaan inay dad hanuunsan ay yihiin ay wanaagsan yihiin bay isku haystaan saas isku malaynaya ayagoo baadi ku dhex sugan weeyaan marka allah subxaana watacaala dadka mu'miniinta ah inay maaragtay jamaaca waaxida noqdaan iyo diinkaas waaxidka ay ku midoobaan ayuu ilaahay dadka amray oo yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xamlilaahina waa kitaabka ilaahay sunada nabiga in la qabsado fahmigii saxaabada ridwaanulahi calayhim ay diinkan ay fahmeen siday u fahmeen inaa u fahmna la doonay wyan sidaasaa laka doonaya wyan fadarhum fii amratihim xataa xiin fadarhum allah subxaana watacaala marka nabiylaahi maxamed uu la hadlay fadarhum ka tag nabiylaahi maxamedow fii kamratihim baadidooda dhexdeed iyo halmaamka ay ku sugan yihiin dhexdeeda uga tag xataa xiini muddo intii laga gaaro ilaa wakti laga gaaro faraha uga qaad baadidooda ku dhex jiraan allah subxaana watacaala nabiyllaahi maxamed ayuu sidaa amraya uu leeyahay haflada ay ku sugan yihiin dalaalka iyo jahliga ay ku jiraan faraha uga qaad xataa xiininta marka waxaa loo jeedaa yani maaragtay ilaa ay ka dhintaan baa loo jeeda xata almowtwood ilaa ay ka dhintaan maxaa yeelay arrintaa waxay tusinaysaa baatilkooda inaysan ka zuulaynin oo baatilkaa ay ku dhimanayaan ilaa ay cadaabka ilaahay kala kulmaan ama adduunka lagu halaago yani maaragtay oo yani ihlaak lagu halaago ama qatli lagu halaago dil ay muslimiintu laayaan lagu halaagaa inaysan baatilkaasi ka zuulaynin weyan fadarhu marka faraha ka qaad kaga tag wey nabiyllaahi maxamedow fii kamratihim baadidooda dhexdeed ay ku sugan yihiin faraha uga qaad baa laleeyahay yani faraha uga qaad weyan xataa xiin intii muddo laga gaaro yani maaragtay shibka dhee faraha ka qaad dacwadaada ka wada weyan ayaxsabuuna ma waxay malaynayaan annamaa ay ana aladii kii shaygii numidduhum aanu u kordhinayno siinayno bihi shaygaba oo min maalin xoolo ah wa baniina inama ahoo wiilal ahi shaygaas aan siinay oo xoolo iyo wiilal ihi ma waxay malaynayaan nusaaricu lahum fi lkhayraati nusaaricu inaan dedejinayno lahum ayaga fi lkhayraati khayraadka inaan ku dedejinayno miyay u malaynayaan bal iska daa inaan khayrka ku dedejine laa yashcuruuna ma oga arrinkan inuu istidraaj yahay sabaansabid yahay yani maaragtay iyaga oo xaqa la dhaafinaya ou yahay ma ay garanayaan buu rabbi leeyahay subxaana watacaala weyaan miqyaaska marka mushrikiinta ay wax ku qiyaasi jireen waxay ahayd maadaama dad xoolole ay ahaayeen maadaama awlaad ay lahaayeen oo wiilal ay lahaayeen maadaama madaxdii ayagu ay yihiin muslimiintina aysan xoolo lahayn wax madaxtinimoa ay haystaanna aynan jirin waxay leeyihiin haddii ilaahay dad uu doortay idinka aad ahaan lahaydeen xoolow idin siin lahaayo madaxtinimo idin siin lahaayo maaragtay awlaad badan baad heli lahaydeenoo yani taasay taas baa arrintaasaa dhici lahayd mar haddii aan intaa la idin siinin annaga sana la siiyey waxay tusaysaa ilaahay inuu annaguna doortay oo na jecel yahay idinkana uusan idin jeclayn taasay tusaysaa marka dadka khayrka lala doonay inaan annaga nahay ayay aayaddaasi arrintaasi daliil u tahay leeyihin kiibuu marka rabbi ku radina subxana wa tacaala weeyaan ayaxsabuuna ma waxay malaynayaan annamaa shaygii numidduhum aanu u kordhinayno u ziyaadinaynay bihi shaygaba min maalin xoola ihi iyo wabaniina inamo iyo wiilal ihi nusaaricu lahum inaan ku dedejinayno fi lkhayraati khayraadka inaan kula degdegayno ridaheenna iyo inaan ka raadi nahay oon jecel nahay yani arrinkaas miyay yani maleeyeen baa la leeyahay taa miyay malaynayaan markaasuu rabbi yidhi bal iska daa inaan khayr kula degdegne khayrka ma aanan kula degdegin ridaha ilaahayna kulama aanan degdegin xoolo oo qofka la siiyana ilaahay wuxuu ku jecel yahay ma aha leanna xoolaha ilaahay subxaana watacaala qofuu jecel yahayna wuu siiyaa qofkau neceb yahayna waa siiyaa sidaas soo marnay kula numidu haaulaai wahaaulaai min caطaa'i rabbik wama kaana caطaau rabbika maxduura gaaladana waa la siin muminkana waa la siin ilahay ninkuu doono buu siiya laakiin kuma xirna jacaylka iyo nacaybka kuma xirna xoolaha oo la bixiyo allah jacaylkiisu iyo nacaybkiisu kuma ay xirna weeyaan marka sidaa miyay malaynayaan bal iska daa inaan khayrka ku horumarine kuma horumarinayne laa yashcuruuna ma oga inay arintani istidraaj ay tahay ma garanayaan istidraajaa la yidhahda istidraaj waxa weeye waa qofka waxa lagu sasabayo oo dantiisii lagu halmaansiinayo xoolahan inuu u qaato inuu rabbi doortay la siiyey inuu ilaahay doorto u qaato kufriga ku dhex jiro ilaa cadaabka uga yimaado waa taa wey marka aayadahan waxay la mid yihiin aayadii fii suurati alcimraan aan kusoo marnay oo kale aayaddan kusoo marnay oo kale la mid tahay allah uu leeyahy walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu isma walahum cadaabun muhiin waxaa xoolaha loo siiyey inay ismi iyo dembi kororsadaan waa istidraaja la yidhahda sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun waumlii lahum ina kaydii matiin aayadahaasoo kale bay la mid tahay weeyaan bal laa yashcuruun ina aladiina min khashyati rabb ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوب وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون mar haddii ayaga loo diiday inay yihiin dadka ilaahay khayrka uu la doonay inaysan mushrikiintu ahayn markuu rabbi noo sheegay ayaa dadka ilaahay uu khayrka la doonay oo khayrka uu kula degdegayaahi waxa ay yihiin dadka ay yihiin ayaana loo sheegi weyaan ina aladiina kuwii dadkii mu'miniinta ah hum ayaguba mushfiquuna kuwa baqaya ah min khashyati rabbihim min jli khashyati rabbihim rabbigooda cabsidii darteed kuwa la baqa ihi heewey innada marka khabarkeedii isimkeedii waa aladiina daawey innada khabarkeeda waxaan ridaynaa ulaaika yusaaricuunadaa dambe buu khabarkii dhacaya weyaan waaladiina kuwii hum ayaguba yu'minuuna rumaynayo biaayaati rabbihim rabbigooda aayadihiisa rumaynaayo waaladiina kuwii mu'miniintii hum ayaguba laa yushrikuuna aan wadaajinaynin birabbihim khaaliqooda iyo macbuudkooda rabbigooda i aanan cid kale la wadaajinaynin oo ikhlaas iyo tawxiid la imaanayo waaladiina kuwii yu'tuuna bixinayo maa maa aatow waxay bixinayaan yacni waxay dhiibayaan bixiyo wa quluubuhum waalxaalu quluubuhum quluubahooduna wajilatun mid cabsanaysa ay tahay yacni maxay ka baqayaan annahum ayaguba raajicuuna kuwa noqonaya inay yihiin ilaa rabbihim rabbigooda ay u laabanayaan mar hadday rabbigooda u laabtaanna wixii ay bixiyeen in laga aqbalay inaan laga aqbalinna aysan ogayn ay sidaa la baqayaan ulaaika dadka sifaadkaas leh tilmaamaha wan wanaagsan leh oo rabbigooda ka baqa oo aayaadka ilaahay rumaysan oo aan shirkiga samaynin oo markay sadaqada iyo khayrka bixinayaan quluubtooda ayagoo ay baqayso ma laga aqbali doonaa odhanaya sidaa la baqayo u bixiyaahi kuwaas ayaa waxay yihiin ulaaika dadkaasi sifaadkaas wan wanaagsan lihi yusaaricuuna kuwa degdego waa ayaga ulaaika kuwaasi yusaaricuuna kuwa degdegayo wey fil khayraati khayraadka dhexdiisa kuwa ku degdego weeyaan wahum ayagu saabiquuna kuwa hormara weeye yacni lahaa liajliha khayraadka darteed ayay dadka ka hormaraan saabiquuna annaasa dadkiibay ka hormaraan laha liajli alkhayraati khayraadka ay sameeyeen darteed ayay dadkii khayrka iyo wanaagga uga hormarayaan weeyaan dadkaas waxaa loo sugay wixii mushrikiinta loo diiday oo ah inay yihiin dad khayrka ku degdego inay khayrka ku degdegaan baa loo diiday adduun xoolo lagu siiyey awlaad lagu siiyey madaxtinimo lagu siiyey jacayl ilaahay iyo ridihiisa wax kuu dedejinaya ma ah waxa ilaahay kuu dedejiyaahi ridihiisa ku gaarsiiyaa alla jacaylkiisa ku gaarsiinayo waa sifaadkaa wan wanaagsan waa dadkaa muminiinta wey dadka ilahay khayrka la doonay weyaan khayrka rabbi kuwa ku dedejiyo waa kuwaasi weeyaan ina aladiina kuwii hum ayaguba mushfiquuna baqayo min khashyati rabbihim min ajli khashyati rabbihim rabbigooda cabsidii darteed la baqayo yani dadkaas walidalika alishfaaqu waxaa la yidhahdaa waa alkhawf baa la yidhahdaa ishfaaqa mushfiquunada waa bimacna alkhawf xasan basri wuxuu oran jiray raximah llahu ina almu'mina jamaca ixsaana washafaqa wa ina almunaafiqa jamaca isaa'atan waamna buu dhihi jiray yani wuxuu dhihi jiray qofka muminkaa wuxuu kulmiyaa isagoo wanaag samaynayo buu haddana cabsi ilaahay la kulmiya salaad buu tukanaya ma lagaa aqbali doonaa cabsi baa la jirta sadaqa uu dhiibani ma lagaa aqbalaya cabsibu wuxuu samaynaya cabsi baa ula jirta weeyaan wanaag buu sameeyey wanaaggaana cabsi ilaahay baa maaragta ayaa ula jirto baynamaa qofka munaafiqa ahi ou kulmiyey buu yidhi isaacatan wa amna xumi buu samaynaya cadaabka ilaahayna aaminuu ka yahay sida muminka cadaabka ilaahay uga baqayaah uga baqi maayo soma jeedi marka wuxuu kulmiyey waa isaa'a oo camal xunuu sameeyey ammaanna cadaabka ilaahay ku aamin yahayna uu kulansaday inuu aamin helayo ayuu aaminsan yahay wy marka waa sifada sifada munaafiqiinta weyan wladiina kuwii hum ayaguba yu'minuuna rumaynayo biaayaati rabbihim rabbigooda aayadihii kuwa rumaynayo hee wey khabarkii weli ma dhicin waxay ku cabsantaha aayadda horeeto in aladiina min khashyati rabbi mushfiquunadaas weli ku cabsantaha aayaadka ilaahay kuwa rumeeyo waa aayaadka tanziiliga ah ee rususha ilahay uu kusoo dejiye weya wladiina kuwii hum ayaguba laa yushrikuuna aanan wadaajinin birabbihim macbuudkooda aan la wadaajinaynin dadka ilaahay keliya caabudo oo shirkiga ka fogaado cibaadada u barax tiray allah subxaana wa tacaala heewey wladiina muminiintii yu'tuuna bixinayo oo dhiibayo maa aatow waxay dhiibayaan waxay bixinayaan yani yuctuuna maa actow yuctuuna alcaaa'a siisma ayay bixinayaan waa dhiibayaan wa quluubuhum walxaalu quluubuhum ayadoo laabtoodu wajilatun mid baqaysa ay tahay qalbigoodu wuu baqayaayo inuu ilaahay ka aqbali doono sadaqadan iyo khayrkan ay bixiyeen iyo in kale ayuu qalbigooda la baqayaa weyaan annahum ayaguba raajicuuna inay yihiin kuwa laabanayo ilaa rabbihim rabbigooda u laabanayo cabsidaasaa ku jirto markay rabbi u noqdaan way ogyihiin inay ilaahay u noqonayaan camalkoodii in la aqbalay daacadii ay samaysteen sadaqadii ay la baxeen waxay la yimaadeen in laga aqbalay in kale war kama hayaan sidaas darteed bay la baqaan wuxuu dhihi jira xasan basri raximahullah camiluu biaacaati wاجtahaduu fiiha wakaafuu an turadda yani wuxuu dhihi jiray aacadii bay sameeyeen aaca bay samaynayaan way ku dadaalaan aacadii haddana siday ahaydoo sawaabka inay waafaqaan ayay isku dayaan haddana waxay ka baqaan in lagu celiyo oo aan laga aqbalin maxaa yeele camal badan qof intuu sameeyo inaan laga aqbalin baa dhici karta oo ilaahay ku celiyo haddii uusan ariiqii xaqa ahaa uusan sidii la rabay uusan u marin waa lagu celinaya weyaan dadka noocaasihii ulaaika dadka sifaatkaas wanwanaagsan iska leeyi yusaaricuuna kuwa degdegaya weye fi lkhayraati khayraadka iyo wanaagyaalka dhexdooda kuwa ku degdega waa ayaga weyaan khayraadka dadkaasaa ilaahay subxaana watacaala ku degdega buu leeyahay wahum ayaguna saabiquuna kuwo hormaro weye oo dadka ka hormaro laha liajliha khayraadka samaynteeda darteed ayay uga hormaraan marka wahum lahaa saabiquuna lahaada laamta ku jirtaa bimacnaa lijli waa laga dhigaa sida hadda macnaha aan marnay oo kale oo markaas waxa weeye ayaga ayaa dadkii ka hormaro khayraadka ay sameeyeen darteed bayna uga hormareen weeyaan culamada qaar waxay leeyiin laamtu waa iska bimacnaa tagwiye wey waa iska xoojino macnaheedu waxaa wey wahum iyaaha saabiquun khayrkaas khayraadka ayagaa ku hormara bay leeyihiin qaar mufasiriinta ka mida waxay leeyihiin laamtu waa bimacnaa ilaa oo kale wey lahaada laamta ku jirta bimacnaa ilaa wey marka waxa wey wahum ayagu saabiquuna kuwa hormaro wey lahaa ay ilayha khayraadkaas kuwa ku hormaro weeyaan macaanidaas ay mufasiriintu sheegeen oo dhan waa macaani wada wanaagsan weeyaan walaa nukalifu nafsan ilaa wuscaha waladayna kitaabun yantiqu bilxaqi wahum laa yudlamuun walaa nukalifu mashaqayn mayno oo kalifi mayno nafsan naf ilaa wuscahaa karaankeeda mooye wax kaloon ku kalifaynaa ma jirto weeyaan waladaynaa agtayada waxaa ah kitaabun kitaabba ah kitaabka oo yantiqu hadlayo bilxaqi xaq ku hadlayo wahum laa yudlamuuna wahum ayagu laa yudlamuuna lama dulmiyo oo camalkay sameeya lagama nusqaamiyo weeyaan allah subxaana wa tacaala raxmadiisa uu dadka u naxariisto ayay tusinaysaa oo bani aadamka uu naxariisto dadka waxaysan awood u lahayn inuusan ilaahay ku kalifin subxaana wa tacaala lanna alwuscu waxaa la yidhahdaa waa aaaqa awooda baa la yidhaahdaa awooddaa la yidhaahdaa addoommadiisa waxa ay awoodi karaan ayuu rabbi subxaana wa tacaala uu diin uga dhiga maxaa yeele diinkeennan waad ogtihiin allah diin sahlan bau nooga dhigay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj waan soo marnay waxaan soo marnay yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra fi suurati baqara allah mar walba oo fudaydka unala doonaa culaysna lama doono diinkeenu diin sahlan buu nooga dhiga wey laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa wax adiga awoodaada ka baxsan maxaa u samayn weyna ilaahay kugu qaban maayo wixii aad kari kartaa diin lagaaga dhigay inaad la timaadana waa lagugu kalifay weeyaan marka walaa nukalifu ma shaqayn mayno ku kalifi mayno nafsan naf ilaa wuscahaa karaankeeda mooye waxay awooda mooye wax kale kuma kalifayno waladayna agteenna waxaa amarka mar haddii insaankii wuxuu awoodi kara la amray waxa weeye camalka uu sameeyo iyo waxa uu ka tagaa intaba hadday khayr iyo shar yahay wuxuba kitaab bay ku qoran yihiinoo malaa'ig baa diiwaaninaysa wey waladayna agteenna waxaa ah kitaabun kitaabbaa waa kitaablacmaala loo jeeda kitaabka malaaigta ay suxufta ay ku qorto malaaigtaa loo jeeda agteenna kitaabbaa ah kitaabka oo yantiqu hadlayo bilxaqi xaq ku hadlayo yani yantiqu bilxaqi waxaa loo jeedaa wax alla wixii kitaabka dhexdiisa lagu qoray waa wada xaq wey wax baaila laguma qorin wax alla wuxuu qofku samaysta unbaa loo qoray wey markaasaa waxaa la leeyahay faman qara'a almaktuuba fiihi fakaanahu laa yantiqu fii qiraa'atihi ila bilxaqi macnaheedu waxa weye qofka marka shay kitaabkaa lasoo qoray qofka akriyaa kitaabka wixii lagu qoray qofka akriyaa xaq mooye wax kale ku hadli maayo leanna kitaabka xaq unbaa ku qoran hadduu xaq ku qoran yahay qofkii akhriyana xaq buu ku hadlay weeyaan macnahaasaa loo jeedaa weyan marka waladayna agteena waxaa ah kitaabun kitaabbaa ah kitaabkoo yantiqu hadlayo bilxaqi xaq ku hadlayo oo acmaashoo dhan ay ku qoran tahay tii yareed iyo midda weynba ilaahay oo ku qoray bay maaragtay dhexdeeda ku sugan weyan waxaa lamida yani aayaadka waxay la mid tahay fi suurat aljaasiya ku jirtoo kale hada kitaabunaa yantiqu calaykum bilxaqi inaa kunaa nastansikhu ma kuntum tacmaluun oo rabbi leeyahay subxaana wa tacaala kitaabka qiyaamo markii la tagaa laleeyahay kani waa kitaabkeenii xaq buu ku hadlayaabaa laleeyahay waxaanu ahayn marka adduunka joogtay kuwa qoro waanu qori jirnay waxaan samaynayo dhan waa diiwaansan yihiin waa la diiwaan geliyey weeyaan waa midka markii qofka markuu arko mujrimka ihi dambiilaha ihi ou oran doono yaa weylana saasoo kale maaragtay oo fii suurati lkaafi ku soo marnay wawudica alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquuluuna yaa weylatana ma lihada alkitaabi la yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ila axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadira walaa yadlimu rabuka axada markay kitaabka arkaan bay leeyihiin war kitaabkan xaalkiisu waa side wuxuu ka tegayaba lama arko wax yar iyo wax weyn dhexdiisay ku sugan yihiin markaasuu rabbi leeyahay wawajaduu maa camiluu xaadir wax alla waxay sameeyeen ayay arkaan hortooda yaallo ayaa la hordhigayaa weeyaan marka allahna addoommadiisa ma dulmiyo subxaana wa tacaala weya wahum addoommadii laa yudlamuuna kuwa la dulmiya ma aho dulmiga waxaa ka mid ah xasanaadkiisii haddii laga nusqaamiyo sawaabkiisi waa dulmi dulmiga waxaa ka mid ah wuxuusan samaysan oo sayi-aada in dusha laga saaro waa dulmi wey labada midna ma dhacayso dulmina lama dusha lagama saaro oo dembi uusan kasbanin dusha laga saari maayo xasanaad uu samaystana laga nusqaamin maayo weyaan bal quluubuhum fii kamrati min hada walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun bal iska daa yani idraabkaas waxa weeye kitaabkaas agteenna inay ku cibro qaataan oo ku waansamaan iska badaaye ku waansami maayaan dadkani mushrikiintii in kitaab malaa'igu ka qorayso kuma waansamaan allah wuxuu leeyahay bal iskaba dhaaf inay ku waansamaane quluubuhum laabtoodu fii kamratin afla dhexdeed mid ku sugan w almaam dhexdii mid ku sugan weya min haada kitaabkan ayay afl kaga sugan yihiin aflay kaga sugan yihin waa ka maqan yihin waa halmaamsan yihiin wey walahum waxay leeyihiin acmaalun camalyaal kalay leeyihiin acmaal falal ay samaysteen bay leeyihiin oo min duuni dalika kaas aan ahayn kuwo kalena way leeyihin acmaal xunxun oo kalena way leeyihiin acmaashaasoo hum ayaguba caamiluuna kuwa samaynaya ay yihiin laha acmaashaasi kuwa samaynaya ay yihiin acmaal kaloo ay samaynayaanna waa ay leeyihiin buu rabbi leeyahay subxaana watacaala marka aayaddan ilahay wuxuu noogu sheegay inaysan marna ku cibro qaadanaynin malaaigtaa waxa ay ka qorayso ayba u haystaanba shay khuraafaa waxaan jirinba inay u haystaan maxaa yeele nin qiyaamo inkirsan malag baa wax kaa qorayana ma rumaysna qiyaamaba wax jira maylaguuli haddaan dhinto saa u dhintay wey taasa bay qabaan wey marka allah wuxuu yidhi bal quluubuhum fii kamratin alkamratu waxaa loo jeeda asal ahaan waa alhisaau baa la yidhahda daboolka kamrada la yidhahda yani biyaha markii maalan qofka uu biyaha dhex galo yani waxaa la fulanun amarahu lmaau baa laleeyahay biyihii baa daboolay oo meel walba ka daboolay idaa hasaahu baa la yidhahda yani markuu webigu aad u tira badan yahay nahrun kamrun baa la yidhahda biyo aad u badan wey webi aad u weyn weeyaan oo ciddii dhex gashaahi daboolaysa uu dhex gelayo weeyaan marka quluubtoodu fii kamratin ay fii aflatin aamiratin waxay ku sugan yihiin yani maaragtay halmaan aad iyo aad u weyn ayay dhexdiisa ku sugan yihiin oo loo jeedo balaalkii maaragtay shirkigii iyo baadidii ay ku dhex sugnaayeen loo jeedo weeyaan min haada qur'aankanay kaga sugan yihiin marka min haadaada waxaan u celinaynaa kitaabka looma celinaye waxaan u celinaynaa maaragtay yani qur'aankan baan u celinaynaa weya qur'aankan bay quluubtoodii ay ka mashquulsan tahay weya bal quluubuhum fii kamratin halmaan bay ku sugan tahay min haada qur'aankan xaggiisa ayay kaga sugan tahay wey lanna ilahay quluubtoodu ka daboolay weya wajacalnaa calaa quluubihim akinatan an yafqahuuhu saasuu rabbi leeyahay qalbigooda culays daboolla buu saaray galal ayaa la saaray inay qur'aan ka fahmaanna loo diidan yahay weyan walahum waxay leeyihiin acmaalun acmaal bay leeyihiin acmaasha oo min duuni dalika taa aan ahayn ayay leeyihiin w acmaal sayi'a ah ayay leeyihiin acmaashaasoo hum ayaguba caamiluuna kuwa samaynaya ay yihiin laha acmaasha kuwa u camalfalayo samaynaya ay yihiin marka acmaashaan sida cabdullaahi bn cabbaas iyo mujaahid iyo xasan albasri iyo qataada iyo mufasiriinta intoodii mufasiriinta salaf intoodii badnayd waxay ku fasiraan ay lahum acmaalun sayi'atun min duuni dalika shirkiga ay ku jiraan acmaal kaloo ka sokaysa ayay leeyihiin oo aan shirkiga ahayn waa acmaal sayi'a oo xun kale ayuu mushrikii leeyahay wey marka waa loo xisaabini sida shirkiga loogu xisaabiyo camalka xunkaahu la yimidna ilahay waa ku ciqaabaya weya marka hum lahaa caamiluun waa yani laabudda an yafcaluuha wy waa samaynayaan camalka xunka ah oo aan shirkiga keliya ahayne acmaasha xunxumaadna laabudda inay sameeyaan weeyaan marka macnahaas ayay mufasiriintu salafka acmaashan duuna dalikada shirkiga wixii ka soo haray unbaa loo jeedaa oo camal xun oo dhan oo ay samaynayaan weeyaan xataa idaa akhadnaa mutrafiihim bilcadaabi idaa hum yajcaruun xataa idaa akhadnaa markaanu qabanno mutrafiihim kuwoodii loo nicmeeyey bilcadaabi cadaabku markaanu ku qabannaa idaa hum waaba ayagoo yajcaruuna cabanayo qaylinayo weeyaan markaasaan qulnaa lahum waxaanu ku nidhi ama yuqaalu lahum waxaa loo odhani laa tajcaruu ha cabanina oo ha qaylinina alyawma maantadan la joogo waxba ha qaylinina baa laleeyahay maxaa yeelay innakum idinku laa tunsaruuna laydin gargaari maayo midna xaggeenna laydinkaga gargaari maayo xaggeenna laydinkaga gargaari maaye waxba ha cabanina ha qaylinina buu rabbi leeyahay subxana watacaala aayaddaa marka cadaabka ilaahay uu ku sheegay markii cadaabka uu ku dhaco ila dadka mushrikiinta waxay la qooqeen waa nicmada ilaahay siiyey wey oo istidraajka loo siiyey ayay la qooqeen cadaabka ilaahay markuu ku dhaco ayay miyirka usoo noqon markaasay cabanayaan oo ay qaylinayaan markaasaa laleeyahy maanta waktigeedii lama joogo waa lasoo dhaafay cabashada xidin tari mayso cadaabka marka markii lagu qabtaa ay qaylinayaan mufasiriintu dhowr macnaba way ku sheegaan cadaabka in loo jeedo cadaabu yowma alqiyaama in la yidhaahdo maalinta qiyaamaha cadaabkeeda markay arkaan bay qaylinayaan culammada qaar waxay ku fasiraan beder qasligii iyo dhibkii ku dhacay bay ku fasiraan qaar culammada ka mid waxay ku fasiraan abaartii markuu nabiyulaahi maxamed reemaka uu habaaray abaar uu abaarku iyo maaragtay gaajo uu ku habaaray gaajadii ay la kulmeen iyo dhibaatadii ayaa loo jeedaa marka intaba iska caamiyaan cadaabka noocuu doonaba ha noqdo noocuu doonaba ha noqdo weeyaan xataa idaa akhadnaa markaanu qabanno yani xataadan culammadu waxay yidhaahdaan waa midda ibtidaa'iyada la yidhaahdo wey xataa alibtidaa'iya allatii yubtada'u bacdaha alkalaamu gadaasheeda ayaa hadalka la bilowdaa kalaamka hadda gadaalkeeda la bilaabayana waa jumladan shardiyada ah weeyaan oo idaada wadata weeyaan taasaa loo jeeda xataa idaa akhadnaa haddii aanu qabanno mutrafiihim kuwoodii loo nicmeeyey bilcadaabi cadaab aanu ku qabanno idaahum waaba iyagoo yaj'aruuna cabanaya oo qaylinaya weeyaan alju'aaru waxaa la yidhahdaa waa asuraaqu baa la yidhahdaa qayladaa la yidhahdaa suraaqa la yidhahdaa maxaa yeelay carabtu waxay yidhaahdaan yani qaylada maarata dibiga ou leeyahoo kale ayaa ju'aarka loo yaqaana waxay yidhahdaan ja'ara asawru idaa saaxa bay dhahaan haddii marka bani aadamka uu qayliyana yani maarata uu tabaruc iyo khushuuc la yimaado oo ilaahay ou baryana ju'aarka waa lagu magacaabaa oo waxaa la yidhahdaa ja'ara arajulu ila allahi idaa tadarca ila allahi biducaai baa la yidhahda markuu rabbi u tadaruco oo baryo ilaahay ugu tadaruco yaa la yidhaahdaa ja'ara arajulu ila allah allo u cabtay baa la yidhahda oo uqayliyey u qayshaday taasaa la yidhahda markii cadaabku ku dhaco idaa hum yajcaruun idaada waa tii fujaa'iyada ahayd wey durbadiiba waxaa fag soo tiri inay ilaahay u qayshanayaan oo u cabanayaan waa tadaruceen durbadiiba wey laakiin waktigeedii ma aha waa lasoo dhaafay wey markaasaa yuqaalu lahum waxaa lagu odhani laa tajcaruu yani ha cabanina alyawma maantadan la joogo maxaa yeelay inakum idinka laa tunsaruuna laydin gargaari maayo mina annaga xaggeena laydinkaga gargaari maayo heli maysaan marka maalintai cadaabka uu ku dhaco hadday qayliyaan wax kasta sheegaan looma gargaaro wey sida aayadda fi suurat alfurqaan ku jirtoo kale allah leeyahay waidaa ulquu minha makaanan dayiqan muqaraniin dacow hunaalika subuura naarta markii lagu rido ayagoo isku xirxiran ayay leeyihin halaageeniyo kaalay bay leeyihin markaasuu rabbi yidhi laa tadcu alyawma subuuran waaxida wadcuu subuuran kaiira maanta hal halaakeliya ha u yeeranine halaagyo badan u yeerta waktigaasoo kale waxba ma taro waxba ma taro wey ju-aarkaada iyo qayladaada waxba tari mayso wey maxaa yeelay inakum idinka laa tunsaruuna laydiin gargaari maayo mina anaga xaggeena laydinkagama gargaaro cid idin gargaaraysaa lama arko weya hada bilahi tawfiq sal allah wasalam ala nabiyina